caqliga ama hawl maalmeedka ee xogogaalka ah ee had iyo goor ayaa wasaaradda ku shaqaday shaqada ku socota ninka ninka wasiirka waa siyaasi wax guud buu ku shaqeeyaa talooyin buu dhiibaa amaruu dhiibaa siyaasadii guudbiisa ku shaqu leeyahay hawlihiisa kalaa ciidaa ka fara badan xilal fara badan baa saaran dadyal badan buu ku jiraa shaqooyin fara badan buu ku jiraa laakiin wasaaraddu cidday ku socotaa waa dijiga xogaalkana ah hawshana uu hadi doonana u murturana ugu la socdo dagaalada socdo marka warshaqayntiisa aada iyo aada bay muhiim u tahay marka ay meeshii kalsooni jirto warshaqaynta ay jirto isku xadgudbaynin cid walba cidda kale soo ogushahay uu diiji wasiirku la tashayo diijiisa ku raraagaranayo taana ka dhegeysanayo taana ka dhegeysanayo wixii siyaasad guuda isagu inta badan ku ku shaqaynayo laakiin gaadaniska iyo talabixinta iyo arrinta dawarkale wax sida waa diiji marka diijiyaashu hawl waa hawsha aan qaran ku socoto weeye marka waxaan jeclahay xikiraad iyo qadarin bay ka mudan yihiin qaranka iyo dawladda iyo shacabka intaba ka mudan yihiin marka hawsha ilaa waxaan ka baryo ilaahay u fududeeyo kulligan inoo fudeeyo ilaahay ka baryaa waxaan rajeynayaa in tayada shaqada lagu dadaalo haddii laga rabo xogool hore oo laskaga tago shaqada de cidda ku ilaalinaysaa wasiirku isagoo haja gooraan ku maqanyaasheega inta balsha ku maqyaan kaas warbeys ha noqoto ama guddiyaal kala noqoto ama gobollada ama marka dabadibadaa noqoto waa shaqada siyaasi waa shaqadii soconaya laakiin dijigu waa ninka dee real madaxda wasaaradda waa dijiga marka waxaan jecelahay in marka hore waratashi iyo warshaqayn iyo ay ka dhaxayso muxuu ahay ninka ninka siyaasiga iyo ninka dijiga dijiga markiisa sidaa ku ogaada anaguna salaasaa kaga warqabanaa insha allahu tacala waxaan ilaahay u rajeynayaa inuu muxuu ahay dee doodana ka dhigo dood wax badan laga faa'iido oo idinkana wax idin kordhisaan dalka iyo iyo maamulkuna uu ka faa'iido siyaasada laga hadlay waa aragtay oo dowladda inta waa lagu garaaca maamulka lagu garaaca waa musuq maasuq waa fanaana waa dhibaato waxaa sareeyaa de cidda hawsha ku shuqulin waa waa waa waa waa waa dhijiyada cidda xogaalka waa dhijiyada hada goor baa dhijiyada maliya ha qaatee dowrkii siyaasiyiintaa qaatee mali laakiin cidda gaadiski warbi warka bixinaysa ee birifgaraynaysa ee xogogaana ee xogogaana dee waa dhijiyaasha marka dee technicians una noqoninaya dadkii qaranka ka taranayo aatiin waxgaradkii umadaasi bixir bay ka saaran marka aa pragika siiyeen ama muxuu ahay dee shaqada haysaa marka taana iyada laftigeeda muxuu ahay inaad dee ilkeeda kasoo baxdaan insha allahu tacala anaguna dee waa ixtiraamka qadarin baa naga mudantihiin waa idinla siyaaneen mar walba iyo goor kasta inaan muxuu ahay degeysano inaan talada ka qaadano inaan arrinka ka qaadano intaba diyaar baabana aada iyo aad baa umahadsantay insha allahu tacala waxaan keenaya inuu doodana inooga dhigo dood faa'iida leh waqaala wax kusoo baxa insha allahu tacala wasalaatu alaikum